duwan tihiin qabiil weye sideed soomaalay qaranku noqon bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh been wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado oo hadaha iyo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta raadiyo cadaado ikhyaar
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaha sugisi
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
mar kale kulanto wacan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan dhegaystayaashaanu jecelna barnaamijka xulashada waraysyada caawa qodobada aad ku maqli doontaan oo aan idingu soo gudbin doonno haddii allaha waddan raalli ka noqdo waxaa ka mid noqon doona odayaasha dhaqanka cadaadaha iyo dhusamareeb oo ku guulaystay xallinta shaqaaqo maalmihii dambe ka taagnayd deegaanka qalanqalle oo hoos yimaada degmada waa deegaanka xananbuure ee gobolka galgaduud haddaba waraysi aan la yeelanay afhayeenka odayaasha dhaqanka beesha saleebaan ayaad barnaamijka xulashada waraysyada raadica cadaado dhegaystayaal aad ku maqli doontaan qodobada kale barnaamijka dhegaystayaal haddii allaha waddan raalli ka noqdo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona wafdi isugu jira saraakiil iyo xogayaha gaarka ee qaramada midoobey ee soomaaliya kiitin oo maanta gaari magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaas oo si weyna loogu soo dhoweeyey haddaba codadkii laga jeediyey kulankii maanta gaalkacyo ayaad barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado dhegaystayaal caawa aad ku maqli doontaan qodobada kale dhegaystayaal barnaamijka aan idgu haya waxaa ka mid a cunug laba jir ah oo ku geeriyooday dab ka kacay guri ku yaallay magaalada muqdisho waxaad ku dhegaysan doontaan dhacdadaas oo caawa labadii habeennimo ka dhacday magaalada muqdisho gaar ahaanna xaafadda boondheere ayaad barnaamijka dhegaystayaal aan idinku soo gudbin doonnaa madaxweynaha soomaaliyana waxaa uu dalbaday in la furo waddooyinka xirnaa waxaana saraakiisha ammaanka uu ku amray inay la yimaadaan iyo guddiga ammaanka qorshayaal ku aadan sugidda ammaanka magaalada muqdisho caasimadda dalka qodobada kale dhegaystayaal barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan oo aan idinku soo gudbin doona caaw waxaa ka mid noqon doona ciidamada ammaanka oo gacanta ku dhigay kooxaha burcad ah waa ciidamada hay-adda ammaanka deegaanka garas baaley waa ciidamada ammaanka deegaan garas baaley ee duleedka muqdisho ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen saddex nin oo ay sheegeen inay soo dhaceen xoolo nool iyo dad shacaba waa xoolo nool oo dad shacaba ay lahaayeen haddaba barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan arrimo la xidhiidha dhacdadaasi qodobada kale barnaamijka dhegaystayaal caawa aan idigu haya waxaa ka mid ah dhallinyaro lagu eedeeyey dhaca moobilada ah oo ku soo badanayay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaan wiil uu dhalay allaha u naxariistee nabadoon axmed diiriyo afhayeenkii hore ee beelaha hawiye ayaa maanta lagu caleema saaray magaalada muqdisho caasimadda dalka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan barnaamij soo saaruhu waa liibaanyare anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiinaya dhegaystayaashaanu jecelle u diyaargarow wanaagsan barnaamijka xulashada waraysyada ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan barta aanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com iyo sidoo kale websaytka aanu saaxiibada nahay ee hobya media dot com
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa labaiyo labaatanka bisha toddobaad laba kun toban iyo siddeed habeennimo ay soo gelayso waa habeennimo isniin soo gelayso xadna ay sii baxayso barnaamijka xulashada aanu ku bilaabanay odayaasha dhaqanka deegaanada dhusamareeb iyo cadaado ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay ku howlanaayeen xasilinta xiisad eh, muddooyinkan dambe ka taagnay deegaanka qalanqalle oo hoos yimaada deegaanka xaran buure ee gobolka galgaduud xiisadaas oo u dhexaysay dad xoolo dhaqata islamarkaana ka dhalatay ama asalkeedii uu ka yimid kadib markii dadka deegaankaasi ay isku qabsadeen dhul ama baraago halkaasi laga qodeeyey waxaana odayaasha dhaqanka ugu dambeyn ay ku guulaysteen xalinta xiisadaas iyadoo muddo bila loo ballamay in wixii dhiman lagu dhammaystiro haddaba waxaa caawa inoo suurtagashay inaanu waraysi la yeelano afhayeenka odayaasha dhaqanka beesha saleemaan een, sheekh axmed cali gees waxaana ugu horreyntii isagoo nagu soo baqday stuudiyaha koowaad ee raadiyaha cadaadaan wax ka weydiiyey dhacdadii halkaasi ka dhacday iyo waxaa lagu xaliyey
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الحمد لله ثم الحمد لله إلى بهرت ما هذا سكالة مسلم لقد أنكم كنا كياني بعد الله هنا وحن هذا أننا يا إن راديها إن عداد وأنصاب بوغضي ayaan u mahad celinayaa iyo mas-uuliyiintiisa een, sharmaake oo de maaragtay yani een, waraysiga kaga qaaday aad baan idinkugu mahad celinaya bacd allaahi een, ujeeddada aan idiin soo booqdayna waxay tahay xoogaa sh- shaqaaqo ka jirta amase een, qaaquul yar oo ka jira qalanqala meesha la yidhaahdo oo aan shalayto aan tegay aaggaas ayaan rabay inaan baaq uga jeediyo dadka muslimiinta ah oo i dhagaysanaya oo idaacadda ku xiran inaan baaq uga jeediyo ani- afhayeenka dhaqanka beesha reer xaaji saleebaan ayaan waxaan rabaa inaan baaq uga jeediyo baaqaasuna wuxuu yahay dhulkan ilaahay baa is- waana ku filan yahay dadka dadkan meesha hadda uu ka jiro shaqaaqada yaro ay ka jirto een, aagga een, qalanqalana waa dad wada dhashay oo ilmo madar kicis ah oo markii horena muslin ahaa mm, ahlu sunno isla wada ah een, hal maamul oo galmudug la yidhaahana hoos taga marka sidaas awgeed waxay isku khilaafaan ma taalo meesha iyo waxay ku diriraan dhulkuna waa dhul ilaahay inay marka dhulka ilaahay ku inta wada fiica- intifaacsadaan oo cayr iyo saleemaan min badda ilaa xara dheere ilaa een, aaggan hadeer uu ka jirto shaqaaqada yaro ay ka jirto way wada degan yihiin udubba udub buu la yaalaa barkadoo barkad bay la taallaa sidii oo kale in lagu laysla dego oo nin walba dhulkan meesha uu ka noolaysto uu leeyahay uu ka noolaysto ayaa la rabaa labada bada- beeloodna waxaan ugu baaqayaa ilaahay ha ka baqeen badha- wada dhalashadooda ha fiiriyeen inay hal maamul wada yihiin ha fiiriyeen inay islaam wada yihiinna oo de maaragtay soomaali wada yihiin isku luuqad yihiin ha fiiriyeen ha tixgeliyeen wixii wadan lagu diriraya dagaalkii bari waa la socdaan khasaaradii ka dhacday oo cayr iyo saleemaan ka dhacday wax laga dheefayna lama arko dhulkuna ummadda waa ka badan yahay marka labada beeloodba la- waxaa lagu kala xantaa qolana inay dhulka xaalufayaan oo meesha ay tagaan dhirta ay baabi'inayaan oo xaalufinayaan qolana inay dhulka diidayaan marka waxaan ugu naseexaynayaa si islaamnimo oo odatinimo maadaama aan ahay afhayeenkii dhaqanka odayaasha reer xaaji saleebaan waxaan ugu baaqayaa inay joojiyaan shaqaaqadaas yar oo la baabuunin oo la islaaxiyo oo la walaaleeyo sida aayadda qur-aanka uu sheegay inama almu'minuuna ikhwa oo dadka culammada iyo odayaasha iyo ganacsatada ay ka qayb qaataan dib u heshiisiintaas taas ayaan ugu baaqayaa waana waajib ilaahay ummadda amro ilaahay wuxuu leeyahy inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhwaykum ummaddana waxaa la rabaa inay kitaabka ilaahay wada qaadato oo ku walaalowdo taas ayaana ummadoo dhan wax u gasha taas ayaana dalku ummadda ugu deeqaa uu ku deeqaa dhalka dadka iyo dhulkana dhulka badan marka sidaas awgeed waxaan ugu baaqayaa dadkaas walaalaha oo meeshaas ku wada degan inay shaqaaqadaas iyo arrintaas joojiyaan oo ayna wixii bari ka dhacoo kale aan laga gelgaduud wixii mudug ka dhacay inayna gelgaduud imaanin oo noqdo dad walaala ah oo nin walba meeshuu joogo rabana uu dego laysla dego laysla daaqsado dhulkana aan la xaalifina xaalifinta laga daayo dhuldiidkana layska daayo taas ayaan ugu baaqayaa labadaas beelood oo walaalaha dadka muslimiinta guud ahaanna waxaan ugu baaqayaa in la iscafiyo la walaalobo kitaabka ilaahi la qabsado asalaamu calaykum waraxmatullahi waa garta marka afhayeene maadaama aad deegaankii tagteen dadkii markaad u tagteen maxaa idinkaga muuqanaya ma yihiin dad nabadda iyo wada noolaashaha iyo walaalnimada dad u jajaban oo diyaar u ah ma idinkaga muuqatay dadka markaa aad u tagteen
aada iyo aad dadku walaaltinimada iyo odatinimada in la wada deganaado nabadda iyo nolosha way rabaan aad iyo aaday u rabaan laakiin waxaa la yidhaahdaa cad baruur ah ayaa hilbadhan qurmida qof iyo labo ayagu doonaya maaragtay dana gooniya wata oo fidno rabaahy waa laga yaabaa inay iska ay ku jiraan qolo walbaahy waxaa la rabaa qofkii fidnada wada inay gacmaha qabtaan ayaa la rabaa yidhahdaan naga jooji waxaan oo wixii qaldan layska qabto qofka unsur akaaka daaliman kaana ou madluuman xadiidku wuxuu leeyahy ninka qaldan markuu qaldan yahay haddaad qabato isaga waad u nusrays waad u gargaarta markuu saxan yahana wanaagga ku garabsii marka qofkii nabadda wadana nabadda in lagu garabsiiyo iyo wada noolaashaha qofkii dagaal wadana la yidhaha dagaalka naga jooji taas ayaan ummadda ugu baaqayaa dadkuna intooda badan boqolkiiba sagaashan iyo sideed waxaa la dhihi karaa nabaddaa dan u ah nabadayna rabeen dadka intaan ka soo aragnay labada qof oo fidnada wadana inay iska qabtaan ayaga ayaa laga rabaa sagaashan iyo sideedda kale inay iska qabtaan
waa garta maadaama shaqaaqada deegaankaas ka jirta ay tahay mid cusub odayaasha dhaqankana had iyo jeer ay ugu istaagaan wax kastoo dhibaato ku ah deegaanka inay ka hortagaan oo had iyo jeer waxa dadka beelaha dhexdhexaadiya ay yihiin odayaasha dhaqanka ka odayaal ahaan rajo intee le ka qabtaan inaad ku guulaysataan in shaqaaqadaas yar ay istaagto dadkuna sidii hore u wada deganaayeen u wada deganaadaan rajab fiican ayaan ka qabnaa arrintaas shalayna waa laga wada hadlay oo waa la yskugu tegey waana la bilaabay wadahadalkaasi waana bilaaban yahay inuu ku dhammaadana waa rajaynaynaa haddii rabbi idmo waana loo ballamay oo ballantaas waxaan ku boorinayaa in ballantii lagu ballamay laxyo oo wixii lagu ballamay aan la burin almuslimuuna calaa shuruudihim ayaa xadiidku leeyahay midna waufuu bilcahdi in alcahda kaana mas-uulan ayaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ballantii lagu ballamay labada dhinacba waxaan ugu baaqayaa in la oofiyo haddaan anigoo ah afhayeenkii dhaqanka afhayeenkii dhaqanka beesha reer xaaji saleebaan waxaan ugu baaqayaa ballantii shala lagu ballamay oo odayaasha labada dhinac ay ku ballameen in la fuliyo si nabadaas loo dhammaystiro haddii taasu fushana nabaddu way dhammaystirmaysaa taas ayaan ugu baaqayaa maaragtay yani ilaahayna waxaan ka baryaynaa in ilaahay maaragtay shaqaaqadaas uu damiyo wanaag iyo isjacayl iyo walaaltinimadii aan u wada dhalannay oo labada beelood ay u wada dhasheenna celiyo ayaan ilaahayna ka baryaynaa rajo weynna waan kabaa in arrintaas lagu guulaysanayo wabilahi towfiiq
maadaama odayaasha dhaqanka is arkeen xaaladii maaragtay kama kale oo bilansantii looga sii hadlo
waa jiraan oo muddo bila ayaa lagu ballamay oo cidkaa ayaa waxay ballan qaadeen inay soo tashanayo muddo ah ballantaas ayaan waa midaan leenahay ballantii hala oofiyo marka sidaas ayaa lamay way jirtaa waana rajaynaynaa inay dhanka curadka ay soo dhamay ballantaasi oo walaaltinimadii iyo loo wada dhashay iyo islaamnimadu sida ayna amraydo isku dad wada tawxiidkoodu mid yahaana laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah dad wada qaraabo ahoo ilmo madarkicisa ahana baderisahayn islaamamrayga ka wada dhaxayda ayaynu naha marka sidaas awgeed aad iyo aad aan u rajaynayaa ballantaasna inay ka soo baxaan walaalaha curadka maadaama curad ay yihiinoo curad iyo ciroole ceeb u dhaqde inay curadku ay maaragtay yacni ballantaasna ka soo dhalaalaan dhuldiidkana ay maaragtay yacni ay iska daayaan saleemaanna waxaan iyagana ugu naseexaynayaa maadaama oday aan ahay odayaashu dhexdhexaad si ah ayay u hadlaan saleemaanna waxaan ugu naseexaynayaa dhulka xaalufintiisa ha joojiyaano xaalufinta dhulka ayaa lagu eedaynayaa cayrna waxaa lagu eedaynayaa in maaragta ay diidan yihiin dhuldiid wax la yidhaahdo ku jiro dhulku waa dhul ilaahay ina alarda lilaahi yuuriuha man yashaa ayaa meesha u taalla waa aayad qur-aana waa taqaaniin dhulka ilaahay baa leh dhul qof inuu sheegto male qofku wuxuu leeyahay meesha uu binaysto haddii qof walba binihiisana loo ogolaado dhulka kalena ilaahay loo ogolaado dhib imaan mayso marka labada qoloba meeshaas dhaliishooda ha toosiyeen ballantana sidii walaalaha curadka loogula ballamay way u ballan qaadeen inay uga soo dhalaalaan ayaan maaragtay ugu baaqayaa maaragtay guud ahaanna in nabadda la ilaaliyo oo shaqaaqadaas aan la baaboonin oo la xaliyo ayaan reeqalaanqalla ugu baaqayaa iyo si guud galmudug oo dhan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waryaa waryaa ayaaqa maxaa dhacay waryaa sumadan soo sumada geelayga maahan xagee baad ka keentay ayaaqa saaxiibo sumadan waa isku inkaa karnaalle waryaa iskuma ekadine hashan waa hashaydii xagee baad ka keentay hashan ayaaqa waa dabtarantaa kule maanaa saasay leedahay
waa ku dhuftaan waa ku dhuftaye
oo waxaynu weydiiyey yaa muhiimsan nafta bini'aadanka iyo tangeela maya adigu isweydii oo maxaana isku weydiiyaa maanta waxaa muhiimsan nafta geela ee war badan haama buuxshee ee saaxiib warka igala tag caqligu waa inuu shaqeeyaa caqligu waa inuu shaqeeyaa ayaaqa caqliga waa inuu shaqeeyaa
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys isqoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan weli waxaa inoo soo socdaa wafdi isugu jira saraakiil iyo sidoo kale wakiilka gaarka ee soomaaliya ee u qaabilsan waa wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya kiitiin oo gaaray magaalada gaalkacyo islamarkaana halkaasi kula kulmay waxgaradka magaalada gaalkacyo ee galmudug iyo puntland hase ahaatee markaan magaalada muqdisho cunug yar ayaa lagu soo warramayaa oo laba jir ah inuu ku geeriyooday dab ka kacay guri ku yaallay magaalada muqdisho gelinka dambe ee maanta waxaa dab khasaare geystay uu ka kacay guri ku yaallay degmada boondheere ee gobolka banaadir gaar ahaana dhabarka dambe ee isbitaalka kulmiye guriga uu dabku ka kacay ayaa waxaa ku sugnaa carruur iyadoo laba qof iyo laba qofoo waa yeela waxaana sababa ama dabkaasi uu sababay geerida mid ka mid a carruurtii joogtay guriga uu dabku ka kacay mid ka mida dadka dariska la ah qoyska gurigaasi dabka ka kacay deganaa ayaa waxaa warbaahinta uga warramay sida ay wax u dhaceen
asalaamu calaykum raxmatulah barakaatu aad ayaa umahadsantihiin dhibkan meesha ka dhacay wuxuu ahaa wiil ilmo yar ayaa guriga ku noolaa iyo laba qof oo waayeel ah ilmaha waxay gaarayeen toddoba carruur ah kii ugu yaraa oo laba jir ahaa ayaa wuxuu shiday dab yar guriga wax korontaa kuma jirin cid cid iska saboolay ahayd boqodratilah debkiu saasoo ku kacay shacabka u soo cararay cunugii yar ka ahaayaan hadda meesha ku dhintay inta kale khasaaraha sida arkaysaan ba hadda gurigu uu burbursan yahay oo baabacsan yahay waalidkiina ma joogin waa oo maqnaa laakiin waxaa ku dhintay wiilkii yar ka ahaa oo gurigii ka duldumay inta kale guriga hanti iyo wixii lacsiga dhanba waa oo baaba'ay waayahay dabkan maxaa sababa koronto miya mise waa dib caadi ah dabkan waxaa sababay dab yar ciyaal ay shideen waaye waxaa gaaray joodari joodarigii ayaa ka dhaadhaliyey in dabkii uu fido wax waalida oo meeshii ka caawinayana meesha joogin marka saasoo ku kacay dabka waayahay yaa wax ka soo gaaray dabka kaca waxaa wax ka soo gaareen canuga ugu yaraa cidda oo laba jir ahaa maadaama hooyada ee xamaaladta iska ahayd canugii yarka ayaa ku dhintay wax dhaawacana ma jiraan
waayahay dabka ugu yaraan meeq daqiiqa oo kale uu socdaa dabka wuxuu socday ugu yaraan hal saaci bar ayuu socday intaysa dabdamis ayna soo gaarin ka hor xaafadda ayaa u gurmatay gurmad weyn u samaysay kadib ayaa waxaana soo gaartay dowladda hooso dabdamiskeedaana soo gaaray markaas kadib aad meydka laga soo bixiyey asagoo kordhuma meesha
dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado markaana gaalkacyo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa gaaray wafdii uu hogaaminayay taliyaha ciidanka booliska soomaaliya bashiir maxamed americo iyo mas-uuliyiin kale waxaana wafdigaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa ergeyga gaarka ee xoogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya michael kiitin iyo xubno kale waxaana gaalkacyo kusoo dhoweeyey mas-uuliin ka tirsan maamulka puntland iyo galmudug wafdiga taliyaha booliska iyo ergada kale waa ergeyga gaarkaa ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ayaa markii ay tageen magaalada gaalkacyo waxa ay la kulmeen mas-uuliyiin ka kala socotay dhinacyada puntland iyo galmudug waxaana halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey qaar ka mid a mas-uuliyiintii iyagoo gaalkacyo gaaray iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka puntland iyo galmudug على سيدنا محمد وبعد قال كعيو من السلام عليكم قال كعيو وأستان رجل أمد الصوماليين قال كعيو وأمنية أمد الصوماليين قال كعيو سيد مناطقة مغطى وهريالك دول نمود أمد الصوماليين عيدك هذا ركا يسكو دفك عيدك بوليسك مر waxay u taagan yihiin mar waxay u taagan yihiin dowladuhu u taagan yihiin mar waxay u taagan yihiin bandamada ciidanka booliiska iyo astaanta qaranka marna waxay u taagan yihiin sugidda amniga waa ammaanay bogaado waay caam ahaan meesha loo soo goray iyo meesha la taagan yahay waa wax ilaahay loogu mahadaymo haata meesha la taaganay waxaa kasii qurux badnaanaysa meesha loo socono haddaynu barnaali ka noqdo community policingka halkan lagu furaayo seminaarka lagu furaayo waxaan kula dardaarmaya oo kula balamayaa in efikiska iyo qiimaha iyo asluubta iyo akhlaaqda ciidanka booliisku uu leeyahay ay ka bilaabaan inay u adeegaan dadka shacabka ah ugu adeegaan wanaag ugu adeegaan akhlaaq ugu adeegaan ciidanka booliisku wuxuu aaminsan yahay inaanu sameyno khidmaad service khidmaadkaasoo ah sugidda amniga maal iyo hanti iyo madaxa noqotaba inay la yimaadaan marka akhlaaqaadkeedii in ay maskaxdooda ku weyneeyaan waxaa la yihahda poliisinka weliba polisiyiinta casriga ah yaan marnaba ka maarmayn in loo janjaarsado xagga community-ga ciidanka booliisku waxaa la yihahda oriented towards the community inaynu u shaqeyno adeego u nahay shacabkiina qaataan ciidanka kula shaqaysaan intiina fiicanna aad booliiska kusoo wareegtaan insha allah idinka ilaahay waa salaamta asalaamu calaykum waraxmat ullah Michael Keating, officials of Puntland and Galmudug states, um, ladies and gentlemen, participants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Um, first of all, let me congratulate all of you for organizing this very important workshop, both as participants as, and organizers.
marka hore sano kadib waxaan halkan uga hambaliyeynayaa kasoo qaybgalayaasha iyo soo abaabulayaashii shirka tababarkanba We are running out of time and therefore I will not take a lot of your time. But let me just focus on 2.1. The purpose of the six-day workshop is to bring the police and community representative, youth, women and other public control together to discuss community policing.
waqtiga nagu yar awgeed waxaan doonayaan laba qodob idin kala hadlo Eh, qodob koowaad waxa weeye muhiimadda shirka lixda cishaa oo ah in laisu gelo booliiska dhalinyarada iyo dadweynaha si ay uga wada hadlaan adeega booliiska
We anticipate at the end of this training, there will be close relationship between police and community, and there is trust and confidence of community on police in discharging their responsibilities as community policing.
waxaan rajaynaynaa dhammaadka shirkan inay noqdo in is- is-aaminaadi dhex marto booliiska iyo dadweynaha oo xidhiidhkooduna u dhismo
Working with partner in Galmudug, we are also moving ahead with generating peace messages through different partners, and that will involve number of radio and TV program on peace involving religious elders, community elders, youth, women representatives to engage and pass the peace process messages through radio, TV, and other platforms to the community.
wax kaloo hawsha ka mid noqon doonta oonu oo nagala shaqayn doonaan raadiyayaasha iyo tiifiyada galmudug eh, idaacaduhu sidii eh, fariin nabadeed loo gaadhsiin lahaa dadka loo wacyigelin lahaa eh, amniga lagala hadli lahaa magaalada gaalkacyo
We will request all of you to participate in the design of this program and as it being implemented to ensure that it is internalized, it is owned by yourself, and the peace messages are, are passed to the to remote part of Gal- Galmudug, Puntland, and Galkayo.
Eh, waxaan ka codsanaynaa inaad dhammaantiin ka qayb qaadataan eh, diyaarinta eh, masajka nabadda ee gaalkacyo oo uu noqdo masaj ummad oo dhan qanciya oo magaranaysaa marka masajkaasna inayd dhammaantiin nagala wada shaqaysaan baan doonaa Finally, I was here in March and I was speaking on behalf of SRSG. We are very much delighted today that we have SRSG with us and I'm honored to invite him to share his thoughts, guidance and observations with all of us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Eh, waxaa bishii march markaan halkan imi anoo ku hadlaya magaca Facultating officials of Puntland and Galmudug states, um, ladies and gentlemen, participants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Um, First of all, let me congratulate all of you for organizing this very important workshop, both as participants as and organizers.
marka hore eh, sano kadib waxaan halkan uga hambalyeynayaa eh, kasoo qaybgalayaasha iyo eh, eh, soo abaabulayaasha iyo shirka tababarkanba We are running out of time and therefore I will not take a lot of your time, but let me just focus on 2.1. The purpose of the six-day workshop is to bring the police and community representative, youth, women and other public control together to discuss community policing.
waqtiga nagu yar awgeed waxaan doonayaan laba qodob idin kala hadlo Eh, qodob koowaad waxa weeye muhiimadda shirkan lixda cishaa oo ah in laisu gelo booliiska dhalinyarada iyo dadweynaha si ay uga wada hadlaan adeega booliiska
We anticipate at the end of this training, there will be close relationship between police and community, and there is trust and confidence of community on police in discharging their responsibilities as community policing.
waxaan rajaynaynaa dhammaadka shirkan inay noqdo in is- is-aaminaadi dhex marto booliiska iyo dadweynaha oo xidhiidhkooduna u dhismo
Working with partner in Galmudug, we are also moving ahead with generating peace messages through different partners, and that will involve number of radio and TV program on peace involving religious elders, community elders, youth, women representatives to engage and pass the peace process messages through radio, TV, and other platforms to the community.
wax kaloo hawsha ka mid noqon doonta oonu oo nagala shaqayn doonaan raadiyayaasha iyo tiifiyada galmudug eh, idaacaduhu sidii eh, fariin nabadeed loo gaadhsiin lahaa dadka loo wacyigelin lahaa eh, amniga lagala hadli lahaa magaalada gaalkacyo
We will request all of you to participate in the design of this program and as it being implemented to ensure that it is internalized, it is owned by yourself, and the peace messages are, or pass to the, the remote part of Gal- Galmudug, Puntland, and Galkayo.
waxaan ka codsanaynaa inaad dhammaantiin ka qayb qaadataan ee, diyaarinta ee, masajka nabadda ee gaalkacayo oo uu noqdo masaj ummad oo dhan qanciya oo magaranaysaa marka masajkaasna inaad dhammaantiin nagala wada shaqaysaan baan doonaynaa Finally, I was here in March and I was speaking on behalf of SRSG. We are very much delighted today that we have SRSG with us and I'm honored to invite him to share his thoughts, guidance and observations with all of us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ee, waxa ay bishii march markaan halkan imi anoo ku hadlaya magaca caalamka iyo dowladda dhexal ay gacan u ka geystaan sida hore loo sheegay gaalkacyo waa special case ama gobolka mudug special case wey waa magaalo iyo gobol laba maamul ay degan tahay waqti dheerna colaada ka socday sida marka la qiyaasayo ku imaan maysa heshiiskeeda wuxuu ku imaanaya si dhaba oo awood iyo ma garanaysaa caqli iyo intaba isku geetay dhaqaalo ayuu ku imaanaya marka intaas ayaan bulshada caalamka ka codsanaynaa meel fiicanna waa maraynaa oo aad iyo aad horumar u leh qodobka ee labaad waxaa loo baahan yahay gobolkaaga mashaariic badan ayaa ka maqan in mashaariic loo sameeyo
codkaasina waxaa u dambeeyey suldaan cabdinaaser jaamacseed ama waxgaradka magaalada gaalkacyo iyo wafdigii maanta ku kulmay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug islamarkaana uu hogaaminaya taliyaha ciidanka booliska soomaaliya qeybna uu ka ahaa ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya kiitin barnaamijka xulashada waraysyada ayaan dhegeystayaal aad la socotaan meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay habeen wanaagsan dhegeystayaal qodobo kaloo xiiso badan ayaa weli inoo soo socda
sida loo jeclaystaan adna ku jaleecaa dadka gaalkacyo jiirbaad wadaagtaan waa walaalo dadka gaalkacyo insibaad wadaagtaan waa midxaa u dhexeeya jacaylbaad wadaagtaan omaya maxaa ka dhexayn kara waxaa ka dhexayn kara midnimo iyo walaalnimo jabadbaad wadaagtaane sidaas hadday tahay muwaadin gaalkacyo ka dhig meel ammaan ah gaalkacyo waa gaalkacyo jagantiyo daruuraha sida loo jeclaystaan adna ku jaleecaa
dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay
waa hagaaga dhegeystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka xulashada waraysyada markaana muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in laamaha ammaanka ay waajib ku tahay fududeynta dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiga bulshada iyagoona sii joogteynaya dadaalada ay ku sugayaan nabadgelyada caasimadda madaxweynaha oo gudoominayay shirka toddobaadlaha ee amniga ayaa warbixinta amniga guud ee dalka ka dhageystay hay-adaha ammaanka wuxuuna ku adkeeyey inay iskaashi iyo isdhexgal buuxda la sameeyeen shacabka madaxweyne farmaajo ayaa tilmaamay in guulihii muhiimka ahaa ee laamaha amniga u soo hoyeen lixdii bilood ee horaantii sanadkan taasoo ay ka mid ahayd ka hortegidda dhibaatooyin iyo qaraxyo ay argagixisada siduu hadalka u dhigay al-shabaab ay u maleegayeen shacabka soomaaliyeed sida uu sheegay madaxweynaha soomaaliya
waxaan rabaa arrinta guud ee- ee jidadka iyo culaysyada shacabka ay sheeganayaan oo baryahan ee, laga hadlayay isu socodka magaalada culayska ka jira Een, runtii in maanta aan markaan maqalnay cabashada shacabka ka i- ka imaanaya iyo dhibka taagan isu socodka inaan culayskii qaadnay oo ay jidadkii furan yihiin taas oo ay tahay xalay maaha habeen hore go-aanan ku qaadanay in 48 hours gudaheeda aan culeysyada jira iyo jid- jid- jidgooyada jirta aan ku qaadno si shacabka qof walba meesha u socdo iyo danihiisa ee, uusan culeys iyo dhibaato dareemin marka een, haddana waxaa laga rabaa marka bacdamaa aan cabashadii shacabka dhegaysanay waxaa laga rabaa shacabku inay la shaqeeyaan amniga la shaqeeyaan oo hadday arkaan qolooyinkan horarka ah oo xaafadahooda ku dhumaalaysanaya ama qof ay ka shakiyaan in ay maxaanku yidhaahdaa ciidamada amniga ay soo wargeliyaan si loo qabto marka ciidamada taliyaasha halkan fadhiya iyo siyaasiyiinta sidii aan dadka ugu gudbin lahayn shacabka inay qeyb ka qaataan iyo number inay soo wacaan haddii ay arkaan qof maxaanku yidhaahdaa uu tuhum ka galay inay la soo xiriiraan
jooji jooji wariya gaariga waa la baarayaa soo deg askari labadan baabuur ee haddana dhaafayay maxaad iyagana u baari weyday midna waa b l oo dad shacaba ayaa saaran midna askar tuutaysan baa saaran ya oo miyaadan ogeynin kuwii madaxtooye iyo baarlamaanka iyo maxkamaddaba isku qarxiyey in iyaguna ay wada tuutaysnaayeen miyaadan saa ula socon waan la socdaa laakiin anigu amar uma qabo inaan baaro gawaaridan ee soco askari amar khaldan baa lagu siiyey ee sugitaanka ammaanku waa hubinta qof kasta
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa waa xagaag dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka raadiyaha caalamka oo aad kala socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis cadaadihii deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhanna aad nagala jaan qaadaan bartaan ku leenahay internetka w w dot radio cadaada dot com iyo sidoo kale website-ka aanu saaxiibada nahay ee hobya media dot com markaana deegaanka garasbaale iyo duleedka muqdisho ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku dhigay rag lagu eedeeyay arrimo burcad hay-adaha ammaanka deegaanka waa ciidamada ammaanka deegaanka garisbaale ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen saddex nin oo ay sheegeen inay soo dhaceen xoolo nool oo dad shacaba ay lahaayeen raggan xoolaha soo dhacay ayaa waxaa maanta lagu soo bandhigay xarunta deegaanka garisbaaley halkaas ay ku sugnaayeen gudoomiyaha cusub ee garisbaaley ibraahim maxamed rooble iyo ku-xogeenkiisa cali xasan cali howlgal gaara waa howlgalka raggan lagu soo qabtay ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha ciidanka booliska garisbaalley cabdulaahi axmed cali fanax waxaana xoolihii ay xoolahani ay yihiin sagaal iyo toban neef oo ariya iyo laba dameer gudoomiyaha garisbaalley ibraahim maxamed rooble oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in xoolahan meelo kala duwan laga keenay wuxuuna dadka xoolaha leh ku wargeliyey in xoolahooda oo oo ammaan ah ay ugu imaan karaan maamulka garisbaalley gudoomiye ibraahim ayaa shacabka garasbaaleey uga mahadceliyey sida maamulka ugala shaqeeyeen hawsha isagoo sidoo kalena ammaanay hay-adaha ammaanka ee shaqada ay u qabteen dadka deegaankaasi
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkii idinka qarribay mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weye sida waa hagaag markaana garowe dhalinyaro lagu eedeeyey dhicidda moobilada ayaa maanta lagu soo bandhigay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland magaalada garowe xarunta gobolka nugaal ee puntland ayaa waxaa maanta lagu soo bandhigay shan iyo labaatan dhalinyaro ah oo loo soo qabtay inay mararka qaar dadka dhici jireen goobta dhallinyaradaasi lagu soo bandhigay ayaa waxaa ku sugnaa saraakiisha ciidamada maamulka gobolka nugaal iyo mas-uuliyiin kale taliyaha saldhigga dhexe ee magaalada garowe dhamme maxamuud muuse bile ayaa sheegay in dhallinyaradaasi ay si bareera dadka uga dhici jireen moobilada iyagoo jidadka taagan islamarkaana ay ka siixun yihiin waalidiinta dhalay sida uu hadalka u dhigay waxaanu sheegay in ciidamada ammaanka ay diyaar u yihiin inay mar walba gutaan waajibaadkooda qaran dhowaana dhallinyaradaasi cadaaladda la horkeeni doono goobta lagu soo bandhigaya dhallinyarada lagu eedeeyey dhicidda moobilada ayaa waxaa ku sugnaa taliyaha qeybta booliska gobolka nugaal taliyaha saldhigga dhexe garoowe iyo guddoomiyaha gobolka nugaal waxaana dhammaantood si isku mid a u hadleen ama ay uga hadleen dhacdidda dhallinyaradaasi moobilada iyo sidoo kale dhibaatada ay deegaanka degmada garowe ku hayeen
in lagu soo doorjiro burcan moobilka wuxuu ummadda wareeriyey luuq u taagan inuu qof dhaco ama dhiiggii galo waxaa ka sii daran caruuraha dadka dhacaya oo xaqa bini'aadamka dhacaya oo luuqyada u taagan waaridkii dhibay baa ka sii kuwa ku garab istaagay waaridku isku mid maaha qayb waxa weeye marka ilmaha kuus galo ayagaa keena soo qabto kuwana waa ku garab taagan yihiin haddii saldhig la geeyo haddii xabsi la geeyo inay garab siiyaan oo soo saaraan oo badbaadiyaan oo ay waxa weeye bay u taagan habeeni maal annagu waajibaadka aanu hahnaa waxaan u gudanaynaa si emergency aanu gudanaynaa habeen iyo maalin waa u taagana qalabka saldhigaa waxaa ku xiran dadka moobilada furta dhaqamada noocaas xun ku kaca shan iyo labaatan baa xiran shan iyo labaatankaasi galalkooda iyo wuxuu diyaarsa in maxkamadda la horgeynaya waa la xukumayaa ummadda waa laga qabanaya guddiga nabadgelya gobolka waxay saaka go-aan ku gaareen in goobo kala duwan lagu xiro go-aan garab lagu xiro
soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubuura iyo wax garad qabin iyo ikhyaardan qaab dadnimo inay walaalayaal idaan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qurankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa ad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qaloocan quwadii allo quruma rogtay baa jirte quruma rogtaa jirte wow. dalkiisiiyo qariban fanaan wax ka qaban karayn dadkiisina u qabiil qabiil u qaybsamay baan ahoo waa hagaag dhegeystayaal qeybihii dambe dhexe ee barnaamijka xulashada waraysiyada ayaan weli ku guda jirnay warmartiyada ayaa goor dhaweed laga soo saaray shirka midaynta canshuuraha dalka shirka wadatashiga ee xoojinta wadashaqeynta iyo dhamaystirka habka midaynta canshuuraha dalka oo muqdisho laba maalmood uga socday wasiirada maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada ayaa dhammaadkii looga soo saaray warmartiyeed ku aadan waxyaabaha la isla meel dhigay waxaana ka mid ahaa in madasha wasiirada maaliyadda dalka ay ahmiyad gaara siiyaan habsimo socodka howlaha guddiga si loo looga midho dhaliyo hadafka midaynta maamulka iyo maaliyadda dalka in la mideeyo canshuuraha iyo siyaasadooda guud ee kasoo bilaabanaysa golayaasha dowlad goboleedyada ka hor inta aan la horgeyn golayaasha dowladda waa inuu waafaqaa shuruucda maaliyadeed ee dowlad goboleedyada in shir deg deg ah wasiiradu ay iskugu yimaadaan bisha agoosto dhexdeeda si looga arrinsado qodobada ku jira sharciga cashuuraha in la casriyo dhammaan maamulka iyo maaraynta cashuuraha in la dhiso xubno loo tababaro arrimaha la xidhiidha f- furdooyinka kuwaas oo noqonaya labiyo toban xubnood mid laba xubnoodna ka kala imaanaya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya kusimaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna guddoomiye ku-xogeenka maamulkii maaliyadda xuseen maxamed nuur ayaa sheegay in ka gobol ahaan ay aada u soo dhoweynayaan in la mideeyo canshuuraha dalka si loo gaaro nidaam maaliyadeed oo daha furan islamarkaana saameyn sameeya kobac dhaqaale wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa sheegay inay diyaar u yihiin dhamaystirka mideynta canshuuraha dalka taas oo horumarin- horumarinaysa nidaamka dhaqaalaha dalka
dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qartibay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof liilaa dalkii idinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo
geerishka iyo sbeer baartiska mahadab leh maqlaaye maqlaaye geerish iyo intaan isbeerbaartis maqlaaye kii u mudnaa maantaan la haya bal soo daa maxamuud farsamo miday ahaatee gaarigaaga mudanow minadkan u baahnaa meesha lagugu diyaarshay maanta aad ku leeyahay waa geerishka iyo isbeerbaartiska ee mahadable ah way shit jid fadhiista jid fadhiista noo bannee waddada maalin kasta miyaad sidaa noo xayiraysaa dabka ayaa iladan keenay oo waa uu iskullayaa gaariga mar kasta sidan ayaan meel walba u fadhiistaa geerishka iyo isberbaarsiska ee mahadable miyaadan aqoon yaa mahadable moogaadoo kale laga macaashaa runtu waa mahuraan muran ana idlaan iyo mashaqaa ku jirta mukeefka waa eberkiisa nalalka waaba ha sheegin kaambiyaha ay maqashin baabuur meesha ma yaallo miska xareeyaa haddaba maya ee ha xaraynin mahadable u doono mushkilada xalinteeda ha ka maadane gaar haddii kale meelo wareeg iyo ku mahsanaaw cilada shaqaale macmiisha marxabaynta la taagan maamul aad u riyaaqi iyo adeeg aad ku maqsuudo meesha lagugu diyaarshay waa geerishka iyo isberbaartiska ee mahadable anigaaba doqona haddaan maanta ka raago geerishka iyo isbeerbaartiska ee mahadable geerishka iyo isbeerbaartiska ee mahadable waxaad ka helaysaan sharaxaada gawaarida yaryar iyo kuwa waaweyn geerishku wuxuu leeyahay isbeerbaartis aad ka helayso dhammaan dayactirka baabuurta geerishka waxa uu furan yahay lixda subaxnimo ilaa laga gaaro labayo tobanka maqribnimo waxaa geerishka kugu soo dhaweynaya shaqaale loo diyaariyey shaqada ay kuu qabanayaan geerishka iyo isbeerbaartiska ee mahadable wuxuu nambar wan ku galay farsamada mukayfka iyo weliba dabka farsamada kaambiyaasha otomaatig iyo isbeerbaartis sidoo kale waad ka helaysaa farsamada raadiyaasha gawaarida iyo sidoo kale farsamada dhalooyinka gawaarida geerishka iyo isbeerbaartiska mahadable waxa uu ku dhegan yahay madaxtooyada cadado ama kasoo horjeedka kaalinta shidaalka ee griig wixii faahfaahinintaasii dheer fadlan kala xiriir eber lixal shan konton iyo lix toddobaatan iyo shan toddobaatan iyo lix ama eber lixal lix eber shan eber hal sagaashan iyo shan geerishka iyo sbeer baartiska mahadab leh
dalkii idinkaa qarribay dadyow
waa hagaag markaana shabeellada hoose guddoomiyaha waa inahda waa gobolka bakool gudoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool iyo wafdi horkacayo ayaa maanta kormeer waxa ay ku sameeyeen fariisimo ciidamada xoogga dalka ay ka samaysteen deegaanka teed oo qiyaastii soddon kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada xodur ee gobolka bakool intii ay mas-uuliyiintaasi gobolka bakool kormeerka ay ku jireen ayaa waxay la kulmeen ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo diyaar u ah sugidda amniga iyo weliba dagaalka ka dhanka al-shabaab mas-uuliyiinta kormeerka ku sameeyey fariisimaha cusub ee ciidamada xoogga dalka ay ka samaysteen deegaanka teed ayaa mid mid u xog wareystay ciidamada iyagoo iyagoona la kulmay saraakiisha ciidamada ee ku sugan deegaanka teed ee jiyadda hore ee difaaca ciidamada gudoomiyaha magaalada xudur ee gobolka bakool maxamed macalin waa maxamed macalin iyo gudoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool ayaa si wada jira ciidamada xoogga dalka ugu bogaadiyey sida geesnimada leh ay ula dagaalamayaan al-shabaab sida ay sheegeen deegaanka teed ee gobolka wuxuu isku xiraa gobolada bakool iyo hiiraan waxaana deegaan waana deegaan muhiim u ah ammaankiisa deegaanada kale ee gobolka bakool waxaana si gaara isha ugu haya ciidamada iyo maamulka gobolka bakool ee koonfur galbeed soomaaliya waa dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaana xubinta kalamaan oo alaba aanu iska kaashanno raadiyaha cadaado iyo sidoo kale raadiyaha kulmiye xubinta ayaan dhegeystayaal kalamaan ayaan barnaamijka dhegeystayaal jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan argeeka lukas inkadereysay hayten geeka may argay anigoo iriti banaanye fidhi dad isku dudaayo soomaali mahamid oho dudaayan aragi may igaley dudkun dudku darniyo dhawaamo lugu baxsane war meelogan hirinaanka ogaay meelanku horayti hal habba askari meelga furunta war antiley maaha ama meelkale hirinta isaray guduloy meelkale seedi sidiyaan furunta war meelkale seedi hatana sidiyaan furunta ilaa jilbo neef oo ka gadlo dareeray meel haabayaraato haliinta oo hirinta ilay mahasaarna lanku saaxiibka ereer hamar ee mayinka maaha maahodo jira masalidun ama isku gobsana luuqluuq marow laasin laamiga lee waaye ya yeeri jiri horta luuqadheedii wal hiri aw luuqluuq marow laasin laamiga hamar alaari laamiga hamar waraageeta ka agriino war may erey iriti ilaahay elbaab mafuro obeenga furunta ha gargaarku antega kooya ari mayli erey madawiinaga may erey haljid hirinaadu koro mal aragaw soomaalida bar iyonay koonfurin isdhaxmarto
war kala wareegtiba iloobeniyow warniya warmahayside taliyaha ciidanka booliska markuu gaalkacyo aaday ciidankii waddooyinka jooga dhan way kala dhunteen war reer gaalkacyood wadda xerar ma yaqaanaan warnimayo anay warka ninkaanu sheegaa war iga baxaya haddiiba madaxweynuhu amarkiisa jid dadka lagu furaayo muxuu intaasu aamusnaa warya diyaaradii habuubaso diyaar garow ataa dowladda reer jemalkaasoo laari dogonba etaada war horta waa arkay maanta aniga lafteeda xaafadan ka soo baxay
inay furan yihiinna waan ark intaan soo socday meel xidhan ma ana arag waxaan la yaabana dowladdannadu jeedka ha la xidho iyo ha la furo wax u dhexeeya inaysan aqoon baad mooddaa jeedka ha la furo ma xuma waxaa la rabaa laakiin in ciidankii joogo oo cidda maraysa ay la socdaan midda kale qofka cadowga ah oo dhibaatada samaynaya anoo muwaadinahon dhibaato samaynaya inaan dhibano u noqdo xaq uguma leey dowladdeeda dadka in laysku duubana ma aha dambiilaha in la qabtaa la rabaa muwaadinka loo daneeyo marka bele muuqatiyo mid malaasanoo mataanaa jirtee kalamiir adeer kalamiir ciidan ciidan gurto sisindhatiya walaayka jira sisinleeyu ninyow adeer bulan loo dhiba ciidanka sida ciidanka somalilan oo kale warniya waxaa malaynayaa in ciidanka loo qaaday dadweynuhu markay ciidanka arkaan in jidku xiran yahay u malaynayaan war ciidankii tirada badnaa waddooyinka tuurnaay ma difaaca la geeya war adeero war ma haysaane madaxweyne muuse biixi aad baan u yaabay buu yidhi marka waxaan la yaabay buu yidhi faysal cali waraabe ayaan la kulmay madaxweynaha qoladan anjaar ka nahay ee soomaaliya isagoo somalilan wakiil ka ah marka madaxweyne muuse biixi isagoo aad u cadhaysan ayaa wuxuu yidhi markuu tegayey nagalamuu tashan lamana ogin umanaanan dirsan wakiilna nagama aha marka wax jeebka faysal lagu keenayna somalilan ma anfacaan war muuse biixi waxa uu la yaabay wakhtiga cararaya buu yidhi war wakhtiga dowladda soomaaliya waa shan sano dastuurkii la xaday oo la yidhi waa la soo helay ayaa shan sano qoraya war xaafa dastuurkaas kuubiyeysti afar sanoona ka dhigtay war axmed madow aniga dastuur ma aqaana buu yidhi inaan meesha joogo ayaa shardi ah sawa amiiri wari aaw sharif wari ereysiin sheege wakhtigaa dhammaadi wakhtigaa idlaadi ba guraasana wir wir wir degaas lehay erawaari war sanadkii lixdankii oo calankeenna la saaray sidii soo baahaa sakiin maanta miya sukafayla war adeerow lixdankan aa sheegaysaan kow weeye maalintiina la dulmiyey haddaan somalilan nahay war lixdanku waa taariikhe goormaan ladnaanaye lixdankii lugooyadiina daysaye kowdii luuliyo leleelay afka allah ku naqo mahasno dhiwateha war xalay xaafadda la yidhaha jasiida cadowgiyaa ku soo dheelmaday laba ninoo masaakiina oo garaash jayga lagu sameeyo jooga ayay gowraceena la yidhi kadibna meeshii ay wax ku qori jireen waxay ku soo qoreen laba jananaan soo dilna laba janan janna alla idma tus war inta laga ictiraafaysaan guuracasuhu wuu idin cunayaa ogaadataa war nimayo nin shiinaysa oo ka mid a ganacsatada digaagga ayaa wuxuu yidhaahday soomaaliya ayaa shaqaalo badan ka rabaa buu yidhi markaas ba waxaa la yidhaahday soomaalida miyaa taqaanaa sida digaagga loo sameeyo dad ayay qaleen buu yidhi ma digaag bay u daahayaan war dhallinyaradan duurku ku jirto ha shaqaystee maashiinaha lageeye war nin abacadda ka hor shirbay wuxuu yidhi diin miyaa mase waa dabeec dadka sidii dooro loo dilaa war nigo gabay buu ahaa ninkan wuxuu yidhi ummaddu dastuur iyo hadday kala dambayn weydo nin weliba dantuu leeyuhu qori ku doonaaye war waxaas ceebtiin maaha waa caadadiin war dastuurku waa qabya welina lama dhammaystirin war ma dadka dhalan doonaa dhammaystiraya war dowladda kenya waxay tidhi carruurtii shabaab nooga biiraysay way yaraadeen war allagaba kuweena intay yaraadeena in la qafaalo la keenay qafaalan hartoy sekada lakuwa fadaw war ma ebadkeena marka sekadad lagu dhiibaayo war xoolahay dadkaba sekada waa laga rabaa war sekada dadka lagu waajibiye sakaatulbadan baa la yidhaha qofna lama muquunshee gunuud raashinaha la dhiibaaniyo war idinka abeeso hoosta ku haystee gebgebta iska dhaafoo waxaa laydinka raba bixiya war ra'iisul wasaarihii u sugaayay dalka etoobiya abiy axmed laangelilaye melesota meelilaya anjeeda wadanka maraykanka eh soomaali badanna meelanka diyaarsanta bacdul dhaweyn maareena ma en sheegane nimanta oromada lilaya intiad ra'iisul wasaare nagati irkankaadayo waa bilaaween xasuuq oo shalso an lahayna soomaalida kahaayan eren war inooda reeb tigtoowu inooda la qabtana toolamaadu antaasan sheegna falaaneeren war soomaalida abiy axmed soo dhoweynaysa ma soomaali maxameda mase waa soomaali maryooley war soomaali kurbarooguna mandilikiin sheegow war soomaalida iyo orommadu waa dad walaalaa waxaana la yidhaha soomaali abow iyo soomaali waryaa war xaggaad ka waalantay somalilanna miyaana ku jirin war bidco way taas soomaali maxamed damiirkeedu inuu soo noqonayo ayaad u qabtaa safaaraddii soomaaliya ee zambiya ku tiil ee burbursaneen soddonkii sana ee lasoo dhaafay soomaalidii ganacsiga ku haystay zambiya ayaa dhiseen oo adeer ma safaaradda somalilan baa furatay qareenay u baahdeen dadka qarashkooda geliyey safaaraddo ganacsatada ee safiiri matalaha loo magacaabo nin wanaagsana warnimayow xajkaan raba inaan aadee yaa xajka isbaara u dhigtay war isbaaradii eedaa dowladda inoon yaallo ka shakiysanaa walaaga hijkali ka aadi lahay howlgal kale oo fii jeebiga ay ka galo ama la leeyahay war adeer haddii sacuudigu idin diiday annaga wuu noo ogolyey waa koo haynayo inaad reer binu haashim tahay war xajka goormaa laada oola xalaala ma haysataa horta dembiga badan irtalikiin suri doonaa irtanka galloy war ninka dad loo xereeyay ma dembi kalow galay yaa ka dembi badan nin dad xertay adoo kale oo war badan war adeer dulmi ayuu ku xidhay wari adii dhoofka qoyta wariyaa
kuma dhacda warnaankuna waa sharci
dalkaidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban waa dhegeystayaal intaa waxaan kusoo afmeeraya barnaamijka xulashada waraysiyada nigoo shirmaarka idinla socodsiinaya waxaa soo saaray barnaamijka saaxiibkii libayare dhanka farsamadana xasan khasaare ay ahayd inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaashaanu jecel waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
Hallelujah.